maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa dowro diini ah u soo xiray ganacsatada ku dhaqan magaalada jamaame dowradan oo socotay muddo sideed maalin ah ayaa waxaa loo qabtay ganacsatada magaalada iyadoona muddada ay socotay dowrada ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah gunaanadkii dowrada ayaa qaar ka mid ah ganacsatadii loo soo xiray dowrada ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay ku qaateen dowrada bismillaah magacayga waa usaama oo jooga degmada jamaame waxaan ka mid ahay ganacsatada ku nool degmada jamaame waxaa noo socotay dowro sideed maalin dowradaas magaceedu wuxuu ahaa abdiraxmaan ibni cawf shacaarkeedana wuxuu ahaa ina alxalaala bayinu wa ina alxaraama bayinun kutuba aan ku qaadan waxaa ka mid ah arkaanulbeyc iyo kutubka adduruusulmuhima licaamati lumma haddana waxaan waxyeelka akhrinayaa kutubka adduruusulmuhima alcilmu cilmiga almunaafi diidayso liljahli jahliga waalyaqiinu runta almunaafi diidayso lishaki shakiga waalikhlaasu baractirka almunaafi diidayso lishirki shirkiga wasidqu almunaafi taasoo diidayso lilkadibi beenta waalmaxabu almunaafi taasoo diidayso lilbuqdi naceybka magacii waa cabdiqaadir cumar ee ku nool degmada jamaama gaar ahaan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa muddo aan ku wada jirnay dowro diini ah ee noo qabatay maktabad dacwa dowradan waxaan ku qaadanay duruusulmuhima iyo arkaanulbaac marka halkan waxaan ka akhrinayaa adduruusulmuhima licaamati lumma addarsu saabic arkaanu salaa arkaanu salaati wa hiya arbacata cashar waa afari toban alqiyaamu maca alqudra wa takbiirat alixraam wa qiraa'at alfaatixa walrukuuc waalictidaalu bacda alrukuuc walsujuud calaa acdaa'i asabca waalrafcu minhu waaljalasatu bayna asajadayn waadumaaniyatu fii jamiici alafcaal waaltartiibu bayna alarkaan waaltashahud alakhiir waaljuluusu lah waasalaatu cala alnabiyi sala allahu calayhi wasalam waatasliimataani magacii waa asad nuur axmed ku nool degmada jamaame ka mid ah ganacsatada degmada jamaame waxaa noo socotay dowro sideed maalmood ah ee noo qabtay maktabu dacwa waxaan qaadanay kitaabka loo yaqaano duruusulmuhima licaamati lumma iyo arkaanulbayci waxaan ka tilmaama wax ka mid ah kitaabka loo yaqaano duruusulmuhima licaamati lumma altaxallii biakhlaaqi almashruucati likulli muslimin waxyaabaha loo jiiday qofka muslimka ah inuu ku dhaqmo wa minhaa waxaa ka mid ah alsidqu runta alamaanatu amaanada alcafaafu dhoorsanaanta alxayaa'u xishoodka alshajaacatu geesinimada alkaramu deeqsinimada walwafaa'u oofinta annasaahatu can kulli maa xarama allah inuu ka dhoorsanaado waxyaabaha alla uu xarimay xusnuljiwaari iyo deriska wanaagga musaacadatu dabilxaajati xasba daaqati in loo kaalmeeyo qofka danta leh wakayri daalika intaa keyrkooda oo min alakhlaaqi akhlaaqda allatii taasoo dalla tusaysa alkitaabu kitaabku tusinayso aw sunnatu sunnada calaa sharciyatiha jidiinteeda sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatadii dowrada loo soo xiray ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kaga warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen dowrada iyagoona codsaday in lagu soo celceliyo dowraadka dowrada waxaa loogu magac daray cabdiraxmaan ibni coof shicaarkeedana waxaa weeye ina alxalaala bayinun wa ina alxaaraama bayinun marka insha allahu tacala waxayna noo socotay dowrada muddo sideed beri ayay noo socotay waxyaalo fara badan ayaan ka faa'iidnay daruusooyin fara badan waxaan ugu ducaynayaa kheyr allaha siiyo culammadii soo daraasaysay ay soo agaasintay arrinkan inuu ilaahay miisaankooda ugu kabo annagana mataqaanaay ajir axsanaad annaga inuu ilaah naga siiyo dowrada waan codsanaynaa aad iyo aadan u codsanaynaa maxaa yeelay dowradan wax badan ayaan ka fahamnay waxaan jecelnahay in nalagu soo celiyo mar walbo magaceena axmed maxamed alxamdulilah ilaah waa mahad iska leh maktabu dacwa kheyrlahasiyo wuxuu noo soo diyaariyey dowro oo muddo sitimaan iyo wax ka badan noo socotay degmada jamaame dowrada waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibnu coof shacaa'irkeedana waxaa waaye ina alxalaala bayinun wa ina alxaaraama bayinun kitaabada noola akhriyey waxaa ka mid ah ganacsatada degmada jamaama loo akhriyey kitaabka duruusulmuhima kitaab arkaanulbeyc oo aad iyo aad ganacsatadan ugu fiican ilaahay kumadan iyo kitaabo badan oo hadda oo macnaha aan qaadanay o aan ku faa'idnay waxaan leeyahay marka mar walbo hana lagu soo celiyo dowladan marka waxaan leeyahay culummadii maktab dacwa ka mid ahaa oo noo akhrisay dowladan cashrada badan bixisay ilaahay subxaanahu watacaala miisaankooda aakharo allaha u saaro annagana allah nagu anfaco wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabka dacwada ee degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowraad diini ah u qabta bulshada qeybaheeda kala duwan si sare loogu qaado waxyiga diineed ee bulshada